qoysaska ku nool kaamka Kumasaar ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa saameysay fatahaadii dhowaan ku dhufatay magaalada Beledweyne iyadoo ka dumisay musqulihii ay isticmaali jireen kaamka ayaa waxaa ku nool dad u badan danyar aan awoodin inay dhistaan musqulo qaar ka mid a qoysaskan ayaa raadiyo beerulo uga warramay duruufaha haysto iyagoo codsaday in musqulo loo dhiso waxaan rabnay inaan musqulahii ay naga dumiyeen biyihii fatahaadaha ahaa in loo hagaajiyo oo biyihii ay naga dumiyeen musqulaa noo qadnaay toddoba ah musqulihii toddobada ah way naga dumeen oo biyihii fatahaadaha naga dumi marka hadduu ilaa yiraahdo waxaan rabnay hay-adda samafalka aan ka codsanaynaa inay naloo qodo biyo naloo siiyo ilmo badanaan haysanaa ilmahaynina duurka ma aadi karaano caafimaad daraa ka dhalanayso marka hadduu ilaa yiraahdo inaan musqul naloo dhisaan rabnay waxaan deganahay kaamkan kumisaar ayaan deganahay waxaan u baahannahay musqulaan u baahannahay musqulihii hadda ka hor naloo dhisay way naga dudumeen oo fatahaaddaa naga dumisay oo biyihii aa naga dumiyey hadda waxaan u baahannahay musqulo ina naloo dhiso waxaa bannaanyahan tagnaa oon kusoo saxaroonnaa haddii ilaah yiraaho bannaanyahana ilmihiiyaa aadaa caafimaaddaraa ka dhalan karto waxaan u baahannahay sida ugu dhaqsaha badan ina suulooyin naloo qodo ayaan u baahannahay wasaaradda gargaarka hay-adaha saasaan u baahannahay anigoo lidhaw raxme maxamuud sheekh maxamed aan waxaan u baahannahay musqulo meel oo musqul lagu galo ma lahan musqulihii waa naga dudumeen biyihii fasaxaadka baa naga dudumay ciyaalka meel ay kala galaan ma lahan duurkiina daacun baa ka dilaacday marka musqulo badan baan u baahan in noola dhiso kaamka kumisaarana deganahay hay-adaha waxaan ka codsanaynaa musqulo inay noo dhisaan hay-adda gargaar marka musqulo ma haysana ciyaalka inaga waa isku rafaadnay meel uu kala baxna ma lahan meel kusoo saxaroona ma lahan wax walbaan u baahana musqulo aan u baahana guryo hataa ma qabo magaceega waa saynab maxamed cusmaan waxaan deganahay kaamka kumisaar waxaan rabnaa inaan musqulo nala dhiso biyihii musquliyaa naga dumiyeen waxaan kuu sheegaa caruurtii duurka way aadayaan anaga ma aadi karno daacun baa ka dilaacaysaa hay-adda iyo wasaaraha waxaan ka codsanayaa inay musqulaha iyo nagu caawiyaan iyo waxaan kuu sheegaa musqulaha inay nagu caawiyaan aan ka codsanaya musqulaha noola dhiso aan ka codsanayna hay-ad fasahaadiyaa naga saameysay biyihii markii la galay aan musqulihii naga dudumay hadda musqul ma qabno duurkay ilmaha u foofaan annagana ma aadi karno daacunaa ka dilaacayo caafimaad daraa ka dilaacisaa waxaan deganahay kaamkumisaar fatahaada magaalada beledweyne ayaa inta badan saameysa dadka danyarta taasoo dumiso guryaha musqulaha iyo wax waliba oo muhiim u ah qoysaskan